baraak hayl oo ah mas-uul xilal kala duwan ka soo qabtay dowladda etoobiya laguna tilmaamay inuu ka mid yahay la taliyayaasha ugu dhow ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed ayaa waraysi uu siiyey telefishinka dalka etoobiya waxa uu kaga hadlay arrimo xasaasi ah oo la xiriira dalka soomaaliya iyo madax bannaanidiisa baraak haylo oo ku takhasusay cilmiga siyaasadda ahaana diblomaasi hore oo etoobiyaan ah ayaa sheegay in dalka soomaaliya uu qaybsan yahay haddana sii qaybsami doono islamarkaana aysan dhici karin inuu dib dambe u midoobo waxa uuna intaa ku daray in maamul goboleedyada ka jira dalka ay kusoo wada biiri doonaan dalka etoobiya isagoo aad u xamaasadaysan kana jawaabaya su-aalo dhowr ah oo uu weydiiyey wariyaha waraysanayey waxa uu baraak haylu sheegay in maamulka la baxay somalilan uu horey uga go-ay soomaaliya puntland ay cagta ku hayso waddadii ay kaga go'i lahayd soomaaliya labaatan sano ka horna ay isku dayday inay ku biirto etoobiya somaliland is gone it will never to re-emerge with, uh, with, uh, with, uh, with, som with somalia somalilan way ka go'day soomaaliya dib dambena uguma soo laabanayso soomaaliya puntlandna waxay beddeshay istaraatiijiyadeedii hore kadib markii ay aad uga niyad jabtay go'aannada iyo habdhaqanka dowladda federaalka oo u yeeratay ciidamada masar arrinkaasi oo ay puntland aad uga soo horjeedo waxay hadda puntland ka fikiraysaa gooni ugoosad iyo madax bannaani si la mid ah somalilan sidaad la socotaba puntland labaatan sano ka hor ayay ka fikiraysay inay ku soo biirto etoobiya xilligii uu talada hayay mila zanaawi marka xilligan wax weliba ayaa suuragal ah inay dhacaan shanta sano ilaa iyo tobanka sano ee soo socota waxaa la arki doonaa maamul goboleedyo badan oo go'ay marka somalilan halkaa ayay taagan tahay puntlandna way go'i doontaa sidoo kale hirshabeelle ayaa ka fakaraysa inay go'do waxayna maamulladan samaysan karaan isbahaysi somalilan iyo puntland waxay ku soo biiri karaan etoobiya cid hor istaagi kartana ma jirto
siyaasigan etoobiyaanka ah ee xilalka kala duwan ka soo qabtay dowladda etoobiya haddana lagu tilmaamay inuu ka mid yahay la taliyayaasha abiy axmed waxa uu dhanka kale soo hadal qaaday arrinta la xiriirta in ciidamo masaari ah la keeno soomaaliya isagoona tilmaamay in tallaabadani ay ka soo wada horjeesteen dhammaan maamul goboleedyada ayna door bidayaan ciidanka etoobiya
marka laga hadlayo maamul goboleedyada ka jira dalka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed wuxuu gebi ahaanba ka soo horjeedaa imaanshiyaha ciidamada masar ee soomaaliya jubbalandna horay ayay u caddaysay arrinkaasi hirshabeellena waa la mid marka waxaa muuqataa in badi maamul goboleedyada ay mucaaradsan yihiin tallaabooyinka uu qaadayo madaxweynaha dowladda federaalka horeyna waxaa halkaasi uga jiray tartan u dhexeeya ciidamada federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada maamul goboleedyada waxay door bidayaan ciidamada etoobiya waxayna si cad u sheegayaan in ciidanka etoobiya ay toddobiyo tobankii sano ee lasoo dhaafay nabad iyo xasilooni ku soo dabaaleen goobaha ay joogaan marka waxay doonayaan in ciidanka etoobiya sii joogaan halka dowladda federaalka ay tilmaamayso inay doonayso in ciidankan ay ku beddesho kuwo kale kani waa qodob aan weli la xallin xubnaha baarlamaanka iyaguna waxay ka soo horjeedaan madaxweynaha marka waxaan filayaa inay cadaadis saari doonaan isaga iyo xukuumaddiisa ra-iisul wasaaraha waxaan qiyaasayaa in toddobaadyada soo socda uu xilka isaga tegi doono maxaa yeelay wuxuu waayey kalsoonida iyo taageerada baarlamaanka
under pressure. The Prime Minister will be, will be, will be gone, I predict, in the coming few weeks because he's losing support within Parliament.
hadalka mas-uulkan etoobiyaanka ah ayaa ku soo aadaya iyadoo khilaaf daran uu ka dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka waxaana dowladda etoobiya sida muuqata iyo hogaamiyeyaasha maamul goboleedyada ka hor keenaysaa filla soomaaliya si xasan sheikh loogu qasbay inuu ka tanaasulay heshiiska uu la saxiixday dowladda masar marka laga yimaado kumanaanka askari ee etoobiyaanka ah ee xoogga ku jooga magaalooyin ka mida soomaaliya waxay adis ababa xilligaani hubaynaysaa maamul goboleedyada iyadoo gawaari shaxnado hub ah ku raran yihiin soo gelisay bilihii lasoo dhaafay gudaha dalka soomaaliya hubkii ugu dambeeyey ayaana ahaa mid ku socday maamul goboleedka la baxay puntland ee ka arrimiya waqooyi bari soomaaliya